laawiyiintii cutubka sagaal iyo tobnaad markaasaa rabbigu muuse la hadlay oo wuxuu ku yidhi la hadal ururka reer binu israa'iil oo dhan oo waxaad ku tidhaahdaa waa inaad quduus ahaataan waayo anigoo ah rabbiga ilaahiinna ahuba quduus baan ahay oo idinka midkiin kastaaba waa inuu ka cabsadaa aabbihiis iyo hooyadiis oo waa inaad dhowrtaan maalmahayga sabtida ah waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah sanamyo ha u jeesanina oo hana samaysanina ilaahyo la tumay waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo markaad allabari qurbaanno nabaaddiinno ah rabbiga u bixinaysaan waa inaad bixisaan si laydin aqbalo oo waa in dhammaantiis la wada cunaa maalinta aad bixisaan iyo maalinta ku xigta oo haddii wax ka hadhaan oo ay gaadhaan maalinta saddexaad waa in dab lagu gubaa oo innaba haddii maalinta saddexaad la cuno waa karaahiyo oo la aqbali maayo ku alla kii cunaase dembigiisuu qaadanayaa maxaa yeelay nijaas wuu ka dhigay rabbiga wixiisii quduuska ahaa oo qofkaasna dadkiisa waa laga goyn doonaa oo markaad goosataan waxa dhulkiinna ka soo baxa waa inaydaan midhaha ka wada goosan rukumada beertiinna oo weliba waa inaydaan soo urursan xaaxaabka beergoosadkiinna oo beertiinna canabka ahna waa inaydaan xaaxaabin oo midhaha beertiinna canabka ah oo dhacayna waa inaydaan soo urursan laakiinse waa inaad u daysaan miskiinka iyo shisheeyaha waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydaan waxba xadin oo aydaan caddaalad la'aan ku isticmaalin waana inaan midkiin midka kale been u sheegin oo waa inaydaan magacayga been ugu dhaaran yaydnan hadal nijaas ah ka sheegin magaca ilaahiinna waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan deriskaaga dulmin waana inaadan waxba ka dhacin oo shaqaale aad soo kiraysatay mushaharadiisu yaanay habeenkii kugu baryin oo kugu gaadhin tan iyo subaxda dambe waa inaadan cayn qofkii dhegala oo kii indhalana waa inaadan hortiisa dhigin wax lagu turranturoodo laakiinse waa inaad ilaahaaga ka cabsataa waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaydaan garsooridda cadaaladdarro ku samayn oo waa inaadan miskiinka u eexan ama aadan cisayn qofka weyn laakiinse deriskaaga waxaad ugu garsoortaa si caddaalad ah waa inaadan dadkaaga xan kula dhex wareegin oo waa inaadan deriskaaga dhiiggiisa hor joogsan waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan walaalkaa qalbiga ka nabcaan oo sida xaqiiqda ah waa inaad deriskaaga canaanataa yaadan isaga daraaddiis dembi u qaadana waa inaadan ninna ka aarsan waana inaadan dadkaaga u ciil qabin laakiinse waa inaad deriskaaga u jeclaataa sidaad naftaada u jeceshahay oo kale waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaad qaynuunnadayda dhowrtaan waa inaadan xoolahaaga u dayn inay cayn kale ku beermaan oo waa inaadan beertaada ku beeran midho laba cayn ah oo waa inaadan xidhan dhar laga sameeyey laba cayn oo isku darsan oo ku alla kii la seexda naag addoon ah oo nin u doonan oo aan la madax furin ama aan la xorayn markaas waa in iyaga la caqaabaa laakiinse waa inaan iyaga la dilin maxaa yeelay iyadu xor ma ay ahayn oo isagu waa inuu qurbaankiisii xadgudubka kaasoo ah wan ah qurbaan xadgudub rabbiga ugu keenaa iridda teendhada shirka oo wadaadku waa inuu isaga kafaara gud uga dhigaa wanka qurbaanka xadgudubka ah oo waa inuu rabbiga hortiisa ugu bixiyaa dembiguu dembaabay aawadiis oo isagana waa laga cafiyi doonaa dembigii uu dembaabay oo markaad dalka gashaan oo aad cunto u beerataan dhir cayn kasta ah markaas waa inaad midhahooda ku tirisaan sidii wax buuriya qab ah oo intii saddex sannadood ah waxay idiin ahaan doonaan sidii wax buuriya qab ah oo waa inaan midhahaas la cunin laakiinse sannadda afraad midhahooda oo dhammu quduus bay ahaan doonaan si rabbiga loo ammaano aawadeed oo midhahoodana waxaad cuni doontaan sannada shanaad si ay midhahoodu idinku soo baxaan waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydan wax dhiiggoodu ku jiro cunin oo waa inaydan u tegin falanfallowyo ama aydan faalna ku noqnoqon waa inaydan timaha madaxa ka jaran dhinacyada gadhkiinnana waa inaydan jarin waa inaydan jidhkiinna u goyn qof dhintay daraaddiis ama waa inaydan waxba ku daabacin waayo aniga ayaa rabbiga ah waa inaadan gabadhaadan nijaasayn oo aadan dhillo ka dhigin waaba intaasoo uu dalku noqdaa sino midhan oo uu shar ka buuxsamaa waa inaad maalmahayga sabtida ah dhowrtaan oo aad meeshayda quduuska ah maamuustaan waayo aniga ayaa rabbiga ah ha u jeesanina xagga kuwa ruuxaanta leh ee saaxiriinta oo iyaga ha doondoonina yaydna nijaasoobina waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaad qofkii corro leh u istaagtaa oo waa inaad ninkii oday ah cisaysaa waana inaad ilaaha ka cabsataa waayo aniga ayaa rabbiga ah oo haddii mid shisheeyo uhu idinla deggan yahay dhulkiinna waa inaydan xumayn shisheeyaha idinla degganu waa inuu idinla mid ahaadaa sida waddaniga idindhex jooga oo waa inaad isaga u jeclaataan sidaad naftiinna u jeceshihiin oo kale maxaa yeelay idinkuba shisheeyayaal baad ku ahaan jirteen dalkii masar waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah waa inaydan xaqdarro ka samayn garsooridda iyo cabbiridda iyo miisaamidda iyo beegiddaba waa inaad haysataan kafado quman iyo miisaan quman iyo eefaah quman iyo hiin quman waayo aniga ayaa ah rabbiga ilaahiinna ah oo dalkii masar idinka soo bixiyey oo waa inaad wada dhowrtaan oo yeeshaan qaynuunnadayda oo dhan iyo xukumadayda oo dhan waayo aniga ayaa rabbiga ah